axmed maxamuud caracali gudoomiyaha sutsaga ururka dhalinyarada ah ee magaalada tani jowhar ee mar kale soo gaabiyo loo garanog yahay jooya oo wareysi gaara siiyey warbaahinta isnay ayaa tilmaamay in urur bulsheedkoodu uu wado qabanqaabinta wacyigelin ballaaran oo ku aadan samafalka iyo taageerida danyarta sidoo kalena gudoomiyaha waxa uu cod dheer kaga codsaday maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada tani jowhar garab istaaga maaliyadeed mid aqooneed iyo mid khalabeynba inay iyo mid khalabeenba inay u sameeyaan ururka dhalinyarada jooya gudoomiyaha urur dhalinyareedka jooya ayaa ugu dambeyn bulshada magaalada tani jowhar si gaar ah dhalinyaradu waxa uu ka codsaday inay ku kala biiraan ururada magaalada ka dhisan si uu u hirgalo iskaashi dhalinyaro oo ah midowda daladaha dhalinyarada ah ee ururada ka dhisan magaalada tani jowhar taasi oo kaalin ballaaran ka qaadan karta sida uu hadalka u dhigay horumarinta deegaanka iyo guud ahaan danaha bulshada maamulka xiriir wanaagsan noogu dhexeeyo markii la qabanayo tareeninada tababarada waa noo yeeraan inkastoo boqolkiiba boqol shaqo walba la qabanaa la wada heleynin si wanaagsan horta iskula shaqeynaa tareeninada wacyigelinta markii dib u heshiisiin la sameynaa waa ka muuqanaa jorius ahaan waxaa kaloo ku dhihi lahay gobolka iyo degmada mar walba waxaa si fiican ula shaqeynaa degmada gobolka loolaa degmada ee hoos timaado shaqooyinka badan degmada ay qabato degmada jowar si fiican ula shaqeynaa golaha deegaanka waayahay ugu dambeyn ururkiinan ee ka howlgalay magaalada ma is leedahay kaalmo bannaan oo aada maamulkii iyo ururkii gobolka aad kaga baahantihin jiro ha kaalmo badan oo badan ugu baahana in tababaro badan aan helno wacyigelinta bulshada aan helno in nolosii xalinta khilaafaadka tababaradooyinkooda hay-ado badan hadda ayaa jiraan oo tareenino dadka bixiyaan boqolkiiba sideetan kama helno laakiin boqolkii labaatan lixdan waa dhihi karnaa waa heleynaa laakiin in mar walba dhalinyarta la dhiirigeliyo shaq abuur loo sameeyo tababaro fiican aa ka helna waa ka codsan lahayn